asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibyaal habeen wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raadi hadalsani magaalada muqdisho
ka maqal mawjadda dareenka bulshada dalsan rediyo dhacdo dhab loo hubiyey dhanna aan u janjeerin macluumaad dhammaystiran murti iyo madadaalo maqsuud aad ku noqoto dalsan rediyo warbaahin dhexdhexaad ah oo dhegaysi mudan
waa khamiis saddex-iyo tobanka oktoobar laba kun labaiy labaatan qodobada ugu waaweyn caa barnaamijka waxaa qayb ka noqon doona shirka golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ayaa looga hadlay qodobbo kala duwan oo arrimaha amniga ay qayb ka yihiin warbixino ayaa loogu dhegeystay wasaaradda gaashaandhigga wasiirkeeda iyo sidoo kalente howlgalladii ugu dambeeyey ee gobolada dalka ka socda waa idiin soo gubi doonaa wasaaraha yuubda hogaaminayana waxa ay gaariyeen magaalada addisaaba ee dalka etoobiya shir halkaas ka furmaya uu ka qaybgeli doonaa waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijkiina idinkugu baahin doonaa saaxiibyaal munaasabaddu xilka kula wareegaya taliyaha cusub ee qaybta booliiska gobolka banaadir tababarna loogu soo xoriyey askar leyli saraakiil iyo baarayaal oo muqdisho markaasi lagu qabtay madaxweynaha gobolka banaadir taliyaha ciidanka booliiska iyo wasiirka amniga oo ka qaybgelay hadallaya jeedin ayaad maqli doontaan waxaa kaloo idiin soo gubi doonaa barnaamijkiina qaybka saaxiibyaal maamulka markaasi shir looga hadlayay watashiga qorshaha horumarinta gobolka banaadir ayaa loo qabtay magaalada muqdisho iyo dhibaatooyinka muqdisho ee markaasi wajahayso oqoyaano iyo mas-uuliyiin ayaa ka qaybgalay oo arrimahaas ka hadlay caqabadaha markaasi wajahayso muqdisho waxaa kaloo idiin soo gubi doonaa munaasabad markaasi muddo soddon sano kadib tiyaatarka qaranka ayaa markii ugu horreysa loo qabtay munaasabadda dhalashada nabigeena maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa aatee bisha mawliid oo soo qabanqaabisay mu'asasada macali nuur cabdihab ayaa farsameynaya anigoo cabdinaasir waa idin soo codsanaya kusoo dhawaada
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen diriirta qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isdullayna ee ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinnaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
abi wanaagsan ayaan wada kela barnaamijka wareega ayaad degeysanaysaan dalsan muqdisho ayaad nagala socotaan qeybaha ugu horreya barnaamijkan ayaan gudagelaynaa saaxiibyaal golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ayaa shirku doon ay maanta yeesheen ama kulankoodii caadiga waxay uga hadleen arrimo kala duwan wasiir ku-xigeenka ayaana shirku doomeeyey wasiirka gaashaandhig ayaa shirka ugu warbixiyey halka ay marayaan howlgalladii ugu dambeeyey dhanka al-shabaab iyo wula wax ku hadalka ay gaareen golaha ayaa mamnuucay in ciidamada markaasi xooga dalka loo adeegsado wax ka baxsan waajaadkooda suuriga dhinaca kale wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibshisiinta ayaa ka warbixiyey xaaladaha abaaraha dalka halka ay marayaan howlaha gurmadka dhinaca kale haddiyaan eegna saxibeel wasaaraha dalka xamse cabdi barre iyo wafda hogaaminayo ayaa maanta waxa ay u ambaxeen magaalada disaabe ee dalkaasi etoobiya halkaas way kaga qaybgalayaan shirka tana oo markaas ay kasoo qaybgeli doonaan madax kala duwan wasaaraha waxa uu ka qaybgelayaa markaasi madasha tana waxaa garoonka dheeradaha disaabuhu kusoo dhaweeyey in ku-xigeenka xisbiga b b ee talada haya wasaaraha waxaa markaas dhinacyadu uu kulunduceydo la qaadi doonaa wasaaraha waddankaasi etoobiya abiy axmed iyo madaxda kale ee kasoo qayb gasha shirkaasi ka furmaya dalka etoobiya gaanaa magaaladiisa caasimadda ee adis ababa xibbi hore barnaamijkaad degeysanaysaan dhinaca kan haddaan eegna saaxiibayaal waxaa muqdisho markaasi loo qabtay munaasabad uu xilka kula wareegaya taliyaha qaybta guud ee bulisa gobolka banaadir oo markaasi dhowaan xilkaasi loo magacaabay waxaa xilkaasi baneeyey ama ka geeriyoda allah u naxariistay taliyihii hore ee boliska guud ee gobolka banaadir farxaan qalool oo qorax lagu dilay munaasabad waxaa kasoo qayb galay markaasi gudoomiyaha gobolka banaadir taliyaha ciidanka booliiska wasiirka amniga dhinaca kale munaasabad waxaa markaas saraakiil ka tirsan booliiska soomaaliyeed looga baryay elia sarkaal iyo baarayaal ka socday dowlgoboleeda dalka waxaana goobjooga munaasabadda kadib warbaahinta si wajir ula hadlay gudoomiyaha gobolka taliyaha ciidanka booliiska wasiirka amniga ayagoona dardaaran u jeeday markaasi saraakiisha dhallinyarada ee maanta ilig tababarka markaasi loo soo xiray
waxaan u soo istaagay marka inaan idiin ku hambalyeeyo ee kusoo biiristaad ku soo biiraysaan ciidanka booliiska idinkoo dembi baarayaalah iyo idinkoo ah saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska waxaa sharafiya ciidanka inaydan ciidanka ku cusbayn ee aad idinka oo askar muxuaha saraakiil xigeenah shaqadii haya baraatika ahaan ugu dhex jira aad jaamacada ku dhammayseen abaal inaan idinka dhigno inaanaan cid dibadda ka qaadan ee aannu kuwii iyaga oo nala shaqaynayay jaamacadaha dhammeeyey aannu nidhaahno saraakiil ahaan idinkaannu idiin qaadanno taas waa hambalyo waxaa intaa ii dheer waxay ahaayeen sida hadda taliyaha akadeemiyada jenaraal mukhtaar ii sheegay kuliyadda ciidamadii dhibooyadii soo maray iyo saraakiishii soo maray tababarisa dufcaddii ugu wanaagsanayd xagga akhlaaqda aqoonta iyo xilkasnimada hambalyo hambalyo hambalyo qaranka soomaaliyeed waa idinku tashanayaa dowladnimada soomaaliyeed waxaad u tihiin saldhig waxaad dusha idiin saaran mas-uuliyad weyn waxaan alle idinkaga rajaynayaa mas-uuliyaddaas iyada ah inaad gudataan waadna mahadsantihiin bismillaah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد أولا waxaan salaan qiimo badan halkan uu isoo gudbinayaa taliyaha booliiska soomaaliyeed taliya xigeenka hogaanada halkan fadhiyo baanbayda iyo dhigli saraakiisha aan saakay ama maanta aan halkaan ugu xiri doonno garaadaha dhammaan waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib hadalkii meeshaan ay mudnaaday intii iga horeysay igana xoogaarsaneed ayaa jiray oo ugu dambeeyey taliyahayna booliiska waxaan aada u jecelahay inaan horta fursad u helo dadka inaan arko oo ay qolyahan miidyaha runtii farxad ayay ii tahay maanta inaan ka soo qayb galo dallacsiinta layli saraakiisha halkaan aan garaadaha ugu xuri doono haddii ilaa yidhaahdo iyo tababarka uu soo idlaaday baarayaasha ka yimiday istidyada farxad ayay noo tahay waa hubaa soomaalidu waxay tidhaahdaa aayaddii alif ka wareerta albaqra kama toosto cadaaladdu waxay ka bilaabataa baaraha baaristay cadaaladdu ka bilaabataa haddii baaruhu wareero ama uu wax wareeriyo cadaaladuna waa wareeraysaa marka waxaan is leeyahay mas-uuliyad adag ayaa saaran baarayaasha mar kastaba kuwii hore iyo kuwa hadda joogo iyo kuwa imaa doonaba intaba mas-uuliyad ayaa saaran taas marka waxaan leeyahay ilaahay ha ku toosiyo inay malafaadka iyo kiisaska ay baarayaan inay aada isaga adkeeyaan dadka ay baarayaanna inay u cadaalad falaan ay alla uga cabsadaan taas ayaan kala dardaarmayaa runtii howl badanna way sugaysay laakiin waxaan ka tegi waayey saaxiibtinimadii booliiskay kala dhexaysay ayaan isilhoodi dal ka macaynta booliiska waa imid waana gadoomayaa ka macayntaan isiri ee booliisku la bilaabo lana dhammayso ayaan go'aankaas ayaan qaata markii dambo anoo aaminsan howlaha badanuu ii yaallay inuu booliisku iga muhiimsan yahay waxaa intaas iisii dheereed dhallaankan oo booliiska ka tirsan oo runta reereerayga taagan oo ubadkayga ah markay soo galeen meeshay soo istaageen caajiskii hay-adana waa idaayeen marka waxaan isiri boliisku waa barbaariye sidii biyo badow soo burqaa xataa shir boliisku waa barbaariyo sidii badow soo burqaa barbaariyo sidii badow soo burqaa hadda laydima shirminahay la yaabin haddaa idin shirmay saaxiibkay cali gaab saaxiibkay cali gaab oo runtii wakhti badan geliyey inuu ubadkan soo saaro oo boliiska wakiil uga noqdo waxaan leenahay taliya cali waa ku mahadsan tahay runtii meeshaas joogtana mar kastaba anigu waa soo wada shaqaynaye dhaxani kama imaajirin meeshaad ku maqanta haddana meesha taliya kuu igmaday mas-uuliyaddaasi inaad gudato waxay ka muuqataa hortayna maanta marka waa ku maadinta waxaan rabaa farxadda iyo hambalyada inaan la qaybsanno layli saraakiisha oo laga yaabo saacada ka hor inay caadi ahaayeen laakiin markay hadda albaabka ka baxayaan salaan loo saaraayo subato loo saaraayo marka salaada laftirkeeda lagu saari doono xidigta garabkaaga fuuli doonto waa mas-uuliyad iyaduna mas-uuliyad ayaa ka ratimayso mas-uuliyaddaasi waxaan leenahay kii guto allaha kaa dhigo allaha kula qaado taliyaha booliiska iyo garbahiisa mar kastaba waxay soo taagan yihiin siday boliiska u barbaari lahaayeen ee boliiska loo kobci lahaa maxaa yeelay astaanta qaranka waa boliiska waaye annaga marka boliiska laga hadlaayo sharciyadda ciidanka ciday u dhammaystiranta waxaan dhahnaa boliiskaa ka jiro marka boliisku sidiisaba dhacdhac laguma yaqaanee waxaa lagu yaqaanaa ilaalin sharciyaa lagu yaqaanaa askariga dembiilaha soo qabanayo iyo midka oobiga ku qoraayo iyo midka baaraayo iyo midka u gudbinaya xeer ilaalinta iyo midka geynaya maxkamadda iyo kulliba kul waxay yihiin waa sharci ilaaliyayaal waay ummadduna markay hagaagi rabto buliiska u hagaago hadday qalloocantana buliiskaa ka qalloocdo marka waxaan rabnaa layli saraakiisha galabta halkan joogtayo baarayaasha la xuli doono inay meeshaasi ka amba qaadaanaan rabnaa haddii ilaahay idhaahdo waxaan rabaa intaa kadib mar raba inaan wakhtigeeda ku sii dheereeyo mar labaad iyo mar saddexaad waa adun kaaga mahadcelinayaa anigana sida haddaayo xariiryaha u ka dhawaajinaya waa nin oratooraha oo hadal kuma dhammine soo hadalku ugu xunaya arkaaye saaxibu mujaamala waxaa iskuulaadka masaarida muuka soo baxay waa nin mujaamalo badan maaragtay waxaa waaye ma gaari karno siduu sheegaayo laakiin saaxiib dhowo buliiskan ahaa jiray intaan gobolka joogi jiray berigii wax kastoon is idhaahda allay lehe arrintaani way ku habboon tahay in buliiska lala qabtana waa u hormari jiray waana ka shaqayn jiray haddana maadaama aan soo laabtay meeshii shalay meelka sii fiicanaan idin jooga haddii ilaah idhaahdo garabkiinaad igadaysi haddii ilaah idhaahdo marka gadaashiin iga firi maysin hortiinaad iga firimaysin laakiin kan adna garaadaan leexan yaa garaadalaamurba leedhigan aan leeyahay marka waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay khayr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
fariin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ku horgudban caqabada ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cuduud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiim ah si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xaquuqdooda qofnimo iyo middooda muwaadinnimo waxaa haayadaha dawladda iyo kuwa gaarkaahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn kartaa inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefte jildaren
barnaamijka hureyga wararka afar labaatanka saacadaad ee dalsane magaalada muqdisho aad degeysanaysaan saaxiibayaal markaana haddii aan eegno shirka watashiga qorshaha horumarinta gobolka banaadir ayaa loo qabtay muqdisho mas-uuliyiin dowladda ka tirsan dhinacyada bulshada ra'idka eebada kala duwan ayaana ka qayb galay xildhibaano horey iyo sidoo kalenta agaasimayaal warbaahinta madax bannaan qeybada kala duwan mas-uuliyiinta dalkaas ka heshay waxaa ka mid a xildhibaan hore farxiyo muume iyo sidoo kalente xasan cali geesi oo markaasi ka mid ah mas-uuliyiinta warbaahinada markaasi ka howlgala magaalada muqdisho sangaarahaan agaasimaha dalsan media group halkaasi waxa ay ku sharaxeen dhinacyadaasi caqabadaha ay wajahayso muqdisho xilli uu markaasi ka hadlayay shirka wadatashiga qorshaha horumarinta gobolka banaadir laba dhinacyadan ayaa sidoo kale iftiimiyey in caqabadooyin badan ay jiraan oo dhanka markaasi nolosha ah ee muqdisho idan loo baahiyay in wax badan ay ka qabtaan mas-uuliyiinta markaasi ugu sareeya ee gobolka banaadir xilligaan maamulaya
lacagta la bixinayo ama dhismo a u qaadanaysa fasax inaa usoo qaadato waxaa fiicnaa lahayd inay qaar joogaan dadka oo dhulka shaqada kule ama dhismaha fasaxa bixiyo runtii dhibaato xoog badan aa lagu qabaa fasaxa dhismaha la bixinayo hal sanaa lagu siinaa guriga intaa dhismaha ka mashquulsan tahay kii degmadaa kuu imaanaa kii laantaa kuu imaanaa waxaa kuu imaanaa gobolkia kuu imaanaa fasaxaaga adoo haysta shamiitadii oo kuu qasanaa lagaa kala daadinaa aan dadka magaaladan guryaha ka dhisaan ka mid ahay dhibaatada ugu weyn oo maanta aan jaaris u haysta waxaa waaye qaybta dhismaha bixinta iyo cusboonaysiinta laftirkeeda guriyaa dhisane waa la ogyahay magaalada dabaqiyay ku socotaa quality control xataa ma laha dhisma iska bixinaysaa warqad gurigaanaan dhisana waa siine injineer intaa u dirtiin xataa dabaqaan dhulka ma laga dhisi karaa ma yahay ma shamitada laga dhisaa maxay tahay sarahan xamar wada dhismayoo dhan haddee dumayaa mas-uuliyadeedii qaadaayo runtii ma laha marka taas in oo focuska ay saaraana aad u jeclaa lahaa gruubkii hadeertaan oo oo tiimka bixinayay dhaqaalaha gruubka oo social protectionkana waxaan rabaa caafimaadka iyo waxbarashadii dadka lixda luxaad qabay ugu talagasheen maxaa ugu talagashaan u fiirsa dadka disableka ah dadka indhahala dadka oo curyaamiinta caadiga u baahan inay helaan special needska qabaan wax oo qorshe oo hadda u geliseen male haddaan hadda loo sheegin gobolka banaadir ma danay doono mana mana mana mana qaba doono arrimaha oo cross cross cutting issue-ga si fiicana u sharaxdeen laakiin cross cutting issue markii caadi laga hadlo waxa waaye in la helo horta xuquuq dadka gobolka banaadir dhinaca human right-ka aan isdhahay focusaa saari doontiin oo isku duunsan asaga laftarkiisa dad masaakiin marka guryo deganaa guryihii laga bixinaa niman jeebweynayaal ahaa projecti soo dejinaa siduu xasan xasan sheegaayay uu isagu u fakeraa inuu wax u sameeyo dadkaasoo kalean waxaan islahaa xuquuqdoodaa meel la saari doonaa oo laga hadli doonaa masaakiimiinta ah iyo wixii kaleetoo loo baahnaa oo crosska crosska waxaa soo galaaya maamulka gobolka banaadir degmo ay leedahay degmo laba degmo basaa gabdho xukumaan ma waanay gabdho awood laho degmooyinka xukume aysan joogin maadaama maamul cusub hadeertaan loo socdo oo gabdho maamulkaas qaba kara aysan lahayn dadka deegaanka degan sidee loogu qaybi iyada laftarkeeda districtgaas komishinada lasoo magacaabay ma u wada dhan yihiin qabaa'ilaadka magaalada degan ama ku hareeraysan laftirkooda oo lagu tuhmaya inay wax ku leeyihiin marka ani waxaas lahaa dhinacaas oo maamulka dhinaca xuquuqul insaanka dhinacaasaa aadi doontiina isdhahay laakiin focuska hala saara magaaladan waxaa ku nool dad u baahan jid inay maraan curyaamiinta gaariga ku socdo oo jidkaan maraayo baabuurkia dardaraa bajaajkia badardaraa meeluu maraayo ma laha in marka aan ka fakarno dad magaalada nala degan waayo dadaan u baahanaha waaye naga aqoon badan naga caqli badan inay ku dhex jiraan waxaana fiicneeday agaasimo dalxa inaa soo casuumi lahayd dadkaas oo baahiyahooda xataa inta ay ka sheega lahaayeen si qorshahan shanta sanoo soo socota oo gobolka banaadir uu ku shaqayn doono iyaga laftarkooda ay wax ugu darsan lahaayeen marka intaadan qorshahan xirin waxaan qabaa inaa hal mar la fariisatid guddiga naafada oo ay kusoo darsadaan waxa ay u baahan yihiin warbaahinta waxaan islahaa aniga aada ay uga liidataa runtii gobolka banaadir iyo baayihiisa waxaa sheegay faaraxa sheegay markaa fiirisa hadda gobolka banaadir telefishin uu leeyahay telefishinka gobolka banaadir ama raadiyihiisa ma bixiyaan oo su-aal ah raba qaybta warbaahinta haddee joogto gobolka banaadir ma bixiyaan macluumaadka looga baahan yahay in la gaarsiiyo dadka shacabka oo deegaankaas ku nool ama degmadaas ku nool waxa ka dhacayo waxa ay yihiin marka baahiyaha la raba inaan ka adeegno taasay ay ka mid tahay waa mahadsantihin
horta waa in la jaangooyo oo loo diyaargaroobo maalinteeda iska imaanaysaa faarxaa sheego dadku xoogaa waxay u malayaan in inta laisu yimid warqadahan meesha ay ku dhammaanayaan laakiin waxaan rajaynaynaa maalin inay riyadaas rumowdo oo la arko magaaladan wixii aan ka sheekeynayna shalay maanta oo si baractica loogu jiro dhinac walbaba haddii dhaqaalihii noqoleed haddii isdoorasho noqoleed haddii noqoleed consuliskii haddii noqoleed dhinac walbaba waxaan rabaa aniga saddex arrin oo muhiima oo aad u yar ina maamulkan cusub aan talo ku siiyo xogyahan waa nala joogaa tiimka kalena waa nala joogaan issues iyo reso shirkana lagu soo qaadin laakiin gobolka aad u quseeyo waxay weynna ahayn runtii gobolka hadda banaadir institution weyn waaye muddo soo jiray waxyaabaha yaabkal waxaa ka mid oo ani igu dhacay maalmo ka hor gobolkan arkiv ma lahan wax keeda oo uu leeyahay caawa ma jiro kaminigayga aan ka diiwaangeliyey maadaama magaalada aan degannahay isbuuc horaan u baxday in certificateka lii cusboonaysiiye qolada registrationka u tag waxaan ku yidhi riniyo u baahanahay waxay dhaheen daataas waa israamsatay waxaan rabnaa hadda iyo niyow isku diiwaangeli warsee waaya wax meel loo raacda male miyaa wixii maya hadda soo dir sidaa rabto micnaha gobolka banaadir institutionada iyo riiska magaalada ka jira xataa kee toban sano iyo shan iyo toban sano leh wixii ka dambeeyaysana xataa kabaasitigooda ayuusan lahayne in magaaladiis afar sano shan sano ka hor daatooyinkeedii micnaha meel lagu sheegin hadda aniga shahaadan raadinayay iyo dadka dhulal iyo ka waran iyo daatagaraystay iyo wax hanti waaweyn oo asad iyo oo malaayiin doolar ku fadhido maxay micnaha waa fahmi kartaa culayska leedaha gobolkan dadka ma aaminayaan hadduusan daata yeelan daatadiisana aan si daacada loo maamulin waxaan fahmaa laakiin qolo walbaba inay daatadeeda xaafadeeda u qaadato dhima lahaan waxay ahaataba laakiin gobolkii sumcad xumo ku tahay in wax arkiif uusan lahayno maanta warqadihii ka baxay hataa sida loo raaci kara u baahnaa doonto farsamo waa ogahay in meelaha qaar la haayo daatooyinkeedii meelaha laakiin waxa la keediy waxyaabaha muhiimka waan isleeyahay magacaabisiyada iyo waxaa iyo laakiin bulshada waxay xaq u leedahay oo keedkaas u gala ama dokumenti ha ahaado qofka uu isku diiwaangeliyey ama dhalashadiisa ha ahaato ama dhul ha ahaado ama kambaniga certificates ka ahaado ama wax warba ha ahaado qofku xaq u leeyahay muwaadinka dowladaan jirin adag oo waxaan meel adag la gaari karta maan xaq u leeyahay anina dacwado lacagaa la iga qaaday waa la idiiwaangeliyey haddaa iraahdo waxaan u baahanaa teydii aan eytiinka diiwaangeliyey xaqa un leeyaha loo yar inta qabsado anigii magaalada waa isdacweyn karnaa biseelkaasi magaaladu gaarin iyo maamulkeeda laakiin waxaan rabnaa in dadka waxooda loo xifdiyo hantidooda in dadku loo xifdiyo sida ugu fiican oo aad samayn kartaan idinka yaqaano anuu fahmi kara kabasitiga iyo waxa meesha ka jira laakiin haddana waxyaabo iska sambaloo yararaysa oo waxyaabahaas dadka in loo ilaaliyo waxaan weyn oo hiigsanayno labada maalin ka shaqaynayni waxaa yar haddaan la qaban karin waxaa waaye waa waa dhibaato labo magaaladan waxaa problem lagu qabaa waxaa la yidhahdo adreyska magaalada sibay u fiday lama maabgaraynaysa u fidaysa xataa qof qorshaysa ma lahan dad iska madax bannaan oo ganacsataha qorsheeyo mar intay ururaan cabaara inta loo wadaa waa la soo celinaa inta haddana la aadaa waa la soo celinaa maalinba meesha shuuq leh aa magaalada loo wadaa dowladda hoose waa inay maabgaraysaa magaaladan horta fiditaankeeda noocay u fidayso meesha u fidayso sida u kala fidayso in la yidhahdo laba sano saddex sano meel hebel waxay lahaanayso sida si cumar sheegay meelaha hadda iska weynaanayso service malaan dadkii oo dhan haddana ayagoo zaxmad wada dudaa magaalada soo galayaan supermarket waxaa la wada imaanaa xayaa supermarket waxaa laga imaanaa xaafada galmudug la yidhahdi dadka meelahaas infestigraysana in lagu qasbo dadkan ay bannaanka geeyeen oo magaalada ka rareen ama magaalada dee kasii tagtay inay ka dabageeyaan wixii service xaq u lahaayeen ama deegaankaa sameeyo ama dadkii markaas ganacsatada hayo waxaa ka mid a waxyaabaha ka jiro oo hadda adduunyadii runtii iyo adduunya digitaal ay isku bedashay jaziiro kalaan jooga hadda tagaasi yaraa la sameeyey inkastoo meelaha qaar ags u leh inay soo gaaraan dadka hadda waxay isku maqlaan si oo haddaa is maqashaan tagaasida dadka isticmaalaha fahmi karo inaad isku sheegtid waa dhalo hebelaa soo gelay kasoo dabagal kasoo dabawareeg gurigaasaan joogaa inaad ifahamtid waa gurigaasaan joogaa adii asaga marka waxaa isku fahmi kartiin isgooska u imaanayo wixii ka dambeeyo idinka telefoon aa isku hagaysin waxaasi wax weynoo simbal waa aniga saan isleeyahay magaaladan waxay u baahan tahay in loo sameeyo google maapkii wax wax weyna kuma baxaysa isleeyahay kuley farsamadeeda iyo dadka itga yaqaana aad usii fahmaaya laakiin adduunyada waa sii guuraysaa adduunya hadda telefoon laysugu sheegay meesha aa maraysa iyo meeshaa joogtay iyo waa laga fiican yahay waxaan qabaa waxyaabaha waxyaaba dadka u baahan yihiin waayo in laga dabageeyo service oo qiimo badan ku baxayan ma ah si dadku ay hadda deliverya bilowday ayaan dhaway dhallinyara islaabushay delivery bilaabeen mootooyin sameeyeen annaga interview gareena yarka booska oo brograamkaas abuuray wuxuu yidhi waxyaabahaan dhib ku qabno waxaa ka mida adresska waa la soo wacanaa maqaayad waxaa leeyahay waxaa keentaa sidaa u soo wado cabdiciisa imaanaysaa guriga hebelka soo horjeeda guryaha in laisla yaqaan camal aa imaanaysa ani gurigaas ma aqaaniin adres kaleeto waxaan isku fahmi karna maya guriga hebel ma taqaanid miya kan kale ka waran hebelka alabtiis taqaanaa marka magaalada servicekaas dad badana u xayiran dadka deliveryga u xayiran in xaafadahooda wax loogu keeno waxaa u xayiran dadka tagaasida waxaan raaci lahaa meelaha qaar ay agsi u leeyihin magaalada iyo magaaladii lafteeda qofka cusub oo ajnabiga u imaado sideedaba inaa wax dariimgaraysaa fiican qof ajnabi magaalada haddoo imaado inkastoo hadda aysan dhoweyn laakiin in loo diyaariya ku fiican tahay hadduu gaari hel inu gaari wada karo muxuu ku wadanaa gaari suu u maabgareeyay iyo wixii aad uma fahamsan iyo meeshuu u socday iyo meeshuu ka imaaday meel dheera soo aadinba jaziire iyo iyo xataa lambar afar marka arrinta saddexaad waxay tahay systemka online-ka dowladda hoose serviceka ay qabato wax online oo maanta dowladda hoose laga heli kara ma jiro hadda aniga sartifigeedaan samaystay waxaan xaq u lahaa inaan intaan galo ogaado waxa ay kaliyihiin marka kambanigaastaan lacagtaas lagaa rabaa markaa saantaana saan lagaa rabaa tanna waa free saan iyo laba sano waaye wax daata oo online oo qofka telefoonkiisa maanta dowladda hoose macluumaad ogaan kara ma jiro hal informationoo idinkugu jiro ma jiro iyada lafteeda waxa waaye runtii serviceka si u kala baxo saacadaha la shaqeeyo xafiiska dhulka goormuu shaqeeya goormaa laga baxaa meesha jabhad ma haysato waxaan rajaynaynaa in maamulka waxyaabaha yarayska iyo prioritiska wakhti iyo farsamo iyo inay geliyaan si wixii u socdaan qofka wuxuu u baahan yahay macluumaad gobolka banaadir markuu tagaayo dhibuu ka maraa xaafadiisu kasoo tagaa intaas jagboonti lamara haddana waxaa laga yaabaa agaasimo uu raadinayo inuu saddex maalin soo shaqogelinba xafiiskaas inuu sidan bero u xiran yaha laga yaabaa dhulka marmar la xiraa markii maameerada isbedelaan kala wareegada sidaan fahamsana meel public announcement lagu sameeya xataa ma jiro dad isla yaqaana isku sheego waxay dhahaan waa xiran yahay la amar dambe dadkii micnaha wax kala gadan lahaa iyo dadkii loo adeegayay iyo bulshadii wax information ay haystaan iyo meelay kala hadlaan ma jirto aad umaasantiin
barnaamijka wareega aad dhegeysanaysaan saaxiibayaal muddo soddon sano ah kadibna tiyaatarka qaranka ayaa markii ugu horreysay lagu qabtay munaasabadda dhalashada nebigeena moxamed naxariisi nabadgelyo korkiisa haatee ee bisha mawliid oo ay soo qabanqaabisay mu-asasada macalin nuur warbixin arrintaas ku saabsan walyahayga maxamed diidle ayaa inoo haya
muddo soddon sano ah kadib halkan oo ah tiyaatarka qaranka waxaa ka socota munaasabadda xuska iyo weynaynta suubanaheenna maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ee bahayeele mu'asasada macalinuur oo ah mu'asaso ku suntan faafinta diinta islaamka ayaa soo qabanqaabisay madashan sida weyn loo soo agaasimay ee lagu weynaynayo dhalashada nebigeenna maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ee bahayeele mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabadda kuwaas oo isugu jira wasiiro saraakiil ciidan xildhibaano culamaa udiin iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay munaasabaddan yaa rabbi bilmustafaa bali maqaasidana waafir lana mamala yaa wasica alkarami allah intii munaasabaddu ay socotay ayaa waxaa madasha looga sheekeeyey muhiimadda ay leedahay xuska iyo weynaynta maalintan qiimaha gaarka ah ugu suntan shucuubta muslimiinta ah ee bisha mawliid oo ah markii uu dhashay nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam ugu horeen waxaa madasha ka hadlay korneyl saacid macalinuur maxamed siyaad oo ku hadlayey magaca mu'asasada diiniga ah ee macalinuur oo munaasabadan qabashadeeda iyo qabanqaabadeeda lahayd mu'asasada macalinuur waxay idinku soo dhoweynaysaa dhalashada mawlidka nabiga sala allahu calayhi wacala aalih taas oo ah waxyaabaha lagu farxo waxa ugu wanaag badan mu'asasada macalinuur oo ka shaqaysa kheyraadka iyo diinta taas oo la bilaabay sanadkii markay ahayd kun sagaal boqol afartan iyo labadii waxyaabaha ay mu'asasada macalinuur ay ka shaqayso waxaa ka mid ah barista diinta qur-aanka kariimka ah iyo culumtiisa sheekh yuusuf cali caynti oo ka mid a culimaauddiinka soomaaliyeed ayaa ka hadlay muhiimadda maalintan iyo xuskeeda nabiga nudoonyahay tunguu taagan yahay waa nabigeyga calayhi salaatu wasalaam ina mutaabacata nabiyi diini walmaxabatu diini والاقتداء به الدين ومدحه الدين وتعليم سيرته النبي الدين انت صوتك دين تاجراني مسكر وينيتي لقيمتي لكن النبي عليه الصلاه والسلام وحاول وصيه كتاب القران يوحي وصيه سيره النبي عليه الصلاه والسلام wasiir hore cabduqaadir sheekh cali bakdaadi wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo awqaafta ee xukuumadda soomaaliya saalax shariif cali iyo wasiirka wasaaradda amniga ee xukuumadda federaalka maxamed sheekh cali doodishe ayaa iyaguna madasha hadal ka jeediyey maadaama ay muhiim u tahay waxaa loo baahan yahay munaasabadahan oo kale inay noqoto dowladdu cidda hogaaminaysa cidda abaabulaysa cidda kharashgaraynaysa ayna noqoto maadaama si sharciya ay u tahay maalmaha qaranka maalin ka mid ah oo fasax qarana ay tahay inay juhdi ku bixiso oo dowladdu ay munaasabaddan ka muuqato marka qofku ku sharfoowaay haddii nebigu uu ka sheekeey uu ku dayda itibaaciisii sunnadiisu u ayida dadku ku sharfoo waay anagaa kow ka ah horta taasi loo fahmaa la rabaa mooyaane nebiga maxaa la ii baahan inaan loo fahmin aa la rabaa waxaa waye nebigana sala allahu calayhi wasalama waxaa dhaxlay dadkii maxaa lalahay saxaabadii ka soo bilaabay ilaa salafu saalixii dadkii ka sii dembeeyey dhammaan way weynaynaayeen dariiqada qalbigeeda waa saafi indhaheeda waa saafi dhagaheeda waa saafi lisaankeedana waa saafi saas darteed bulshadeennaan dhibaatada ku dhacday marka aan rabno inaan la tacaalno oo aan amnigeeda fikriga aan u ilaalinno si cilmi ah oo deggan oo xigmad leh ayaan fikirka u waajahaynaa dariiqada laguma yaqaano cuqdad laguma yaqaano xasad laguma yaqaano xiqdi laguma yaqaano xasrad inay abuuraan ugu dambeyn waxaa munaasabadda ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya cabdulaahi cumar abshirow warkaxeelkaas waxaan soo gaarsiiyey waa culimmada maanta meesha fadhiya ka shaqaysay inaan anaga garanaysa ruuxiyada halkaas ay heerkan maanta isu gaaro marka muhiimadda waxay tahay horta marka ugu horeyso xafladaha aan badno xafladaha qabashada dadka inaan badno inaan bishaaba inaan qabsano wa soddon maalmood maalmood markaan yeeleen habeen walba masaajidada addaygi jirnay nabigaan kusiga maxamed iidle warbaahinta dalsan muqdisho warshada isbuunyada ee dubai duraad iyo shalay iyo kala duwan maantaba maxaad uga dan leedahay wah wah dub markaan idhaahdaba waan igii dildiloomayo hurdadii idiidee daalkiiyo dhafarkii dushayda saarnaa maanta waan ka duulo dusha saanmaraya calashaan warshada isbuunyada ee dubai amba waa dabaaldegayga damaashaadii farxaddeeda isbuunyada dubai wax lagu doorsadoo laga doorta lowa dalkeenna ballaaran dadka ku dhex nool dubai bay isku sheegeen oo dabcan laysku tilmaamay joodaryada duway dub markaad tiraahda raaxaad ka dareenta oo durbo waad gamaada
fadhiyada ka sii daran dahaboy ka sii wacan oo daartii la dhigaa nuurkeed ma damo dabcan way ifaysaa qurux badanaaye iska seexa walaal labadii dadaashee dooqoodu midooba si ay u kala didin doorkoodu u lumin dubai baa loo guglaayoo fadhigoodaa loogu daraa warshada isbuunyada ee dubai waa warshad aad loogu riyaaqay islamarkaasina laga helay wax soo saarkeeda warshadda waxay soo saaraysaa jodaryada kale ah furmadoobaha dubai v i b medical matres superform standard dubai sundus xabiibi iyo xayaati jodoryadan waxay isugu jiraan nafar iyo nafray barkimaha ka sii daran hoo xabiibi adna hoo xayaati ileen barkimahayba ku qoran yihiin xabiibi iyo xayaati ad iyo ad waa baraaxo socotee shib iska dheh warshadda isbuunyada ee dubai keenaysaa fadhiyo aad u wanaagsan oo fadhi carbeed ah hal dabaq laba dabaq saddex dabaq iyo in kaleo ka sii badan warshaddu waxay ku taallaa dhinaca galbeed ee wadada daarisalaam ama waxfaanaynta sileer waxaad kala xiriirtaa eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo saddex eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo afar eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo shan eberle halhal koo iyo toban toban iyo lix labaatan iyo
qofna qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkaynu joognaa waa muhiim ina ubadkaadaad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nido fotgrow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida ironta vitamin a c iyo d si ilmahaaga difaaciisa u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaaddo xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
farriin dadweyne
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadkii intiisa kale sida waxbarasho taya leh boon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ka horgudban caqabada ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cuduud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiima si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xaquuqdooda qofnimo iyo middooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn kartaa inay howlahooda u gutaan si hufan ogow naafanimadu ma aha itaaldaro soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda soomaaliyeed soomaali biisaline iyo haay-adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta sefte jildaren
bishaaro waa bishaaro bishaaro waa bilkhayre dhammaanba waxaa loogu bishaaraynayaa bulshada kala duwan ee muqdisho in ay western union ay taariikhda markii ugu horraysay ay ka curatay magaalada muqdisho waana xawaaladda ugu caalamisan caalamka oo dhan uguna degdeg siimaha badan waana xawaaladda keliya ee ka shaqaysa magaalo iskaba dhaafi xataa xataa xataa xataa xataa tuulo kasta oo ka mida caalamka oo dhan taaka taako ayay dhulka ugu jirtaa waana xawaalad hadafkeedu uu yahay haantu haan oo la micnaa hadda adigu qofkan u dir isla markaasna ha qaato qofka kale cidna u dhaxayn mayso western union haddaad kuus lacageed iyo kumanaan ku dirsanayso qiimaha lagugu xawilayo waa hal dollar adigoo muqdisho jooga western union waxa ay fursad kuu siinaysaa in aad lacag u dirsato banki kasta dalalka kale ah kanada denmark fiinland faransa germany itali griiga malta netherland norway romania rushia imaaraadka carabta sweden switzerland ingiriiska iyo maraykanka xawaalada western union waxa ay xarumo ku leedahay magaalada muqdisho waxaana ay ku kala yaalaan xaawataako maka almukarama iyo eeraboorka muqdisho haddaba wixii faahfaahin intaasi dheer kala xiriir taleefanada kale ah eber lixal shan siddeetan iyo saddex lixdan iyo labo soddon ama eber lixal sideed eber eber siddeetan iyo labo labaatan iyo shan hamugaan western union
guddahana caawa barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacadaha dalsani magaalada muqdisho waana intaa barnaamijka geesina u kulan doonaysa xuseen abdgeli